إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerarkii cagmarinta ahaa ee ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanka dayanuunay ee gobolka baay in ka badan toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shilal gaadiid oo saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay deegaano ka tirsan gobollada waqooyi galbeed iyo bartamaha soomaaliya waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay weerar hubaysan oo lagu dilay ganacsado soomaaliyeed ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal la-aan kula wareegay deegaan hoostaga magaalada baydhabo kadib markii ay halkaas isaga carareen askarta maamulka koonfur galbeed waxaa xalay weerarkay saldhigyo ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ka samaysteen degmooyin iyo deegaano ka tirsan shabeellaha hoose beesha mursade ayaa munaasabad ka dhacday degmada galhareeri ku soo xiratay macahadda iyadu gaar u leedahay oo ay ubadkeeda wax ku barteen markab si aad u raran ayaa ku soo caariyey dekadda magaalada boosaaso kaasoo sababay xayiraad si weyn looga cabanayo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ah haraadigii suufiyada goraceel ayaa si rasmi ah uga hadlay masaajidka ay xireen ee ku yaalay magaaladaas waxaa is soo taraya wararka la xiriira qaraxii maalin ka hor ka dhacay magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa khasaaro ka dhashay weerarkii cagmarintaha ee ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanka daynuuna iyo gobolka baay warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada mujaahidiinta oo dagaal la-aan kula wareegay deegaan hoostaga magaalada baydhabo iyo sidoo kale weerar lagu qaaday askarta shisheeyaha ee shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan
warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka daynunay oo ka tirsan gobolka baay iyo weerar ka dhacay gobolka shabeellaha hoose haddaan ku horeynu daynunay dagaalkii cuslaa ee shalay halkaasi ku qabsaday ciidamada dowladda federaalka waxaa uga dhintay afar iyo toban oo ay ka mid ahayeen saraakiil ciidan saraakiisha ayaa kala ahaa jenaraal maxamed isaaq oo ahaa taliyaha guutada sideedaad iyo ku-xigeenkiisa oo laba xidigla ahaa weerarkaas oo ahaa mid aad u xoogan ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku gubeen laba gaari oo xerada u yiilay ciidamada dowladda federaalka wararkii ugu dambeeyey ee aan ka helayna deegaanka daynunay ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyey gobolka shabeellaha hoose weerarka koowaad waxa uu ka dhacay degmada jannaale halkaasi oo ay fadhiisimo ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay degmada iyo duleedkeeda ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egyahay khasaaraha soo gaaray askartii la weeraray magaalada barawe waxa iyana ka dhacay weerar lagu qaaday fadhiisin ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba mar ku laabteen garoonka diyaaradaha ee barawe isla gobolka shabeellaha hoose waxay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ku qaadeen fadhiisin ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada marka weerarkan oo ahaa mid culus ayaa waxaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ugu dambayntiina ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa isaga cararay deegaanka goofgaduud buurey cabsi ay ka qabaan in iyagana cagta la mariyo mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixinaya qaabkii ay wax u dhaceen iyo dhibaatooyinkii ay ciidamadaasi ku hayn jireen isgoow cali cabdi deegaanka goofuud buurey atadha surina marka dhini haddaan kugu fiiriye ama dhagaadi dadeedan farahasan marka markiuna kuhoynima eragaha ahayn dadeedan farahasan marka eed wayba nkuma muuqato faraha iyo walaas nkuma muuqato aragahay waan gartay maxay ku farxeen dadka dadka may ku farahayn hore hore gabi saarnahay ti hatina ilaahay farji gabad deel ku qaadi marka mujaahidiinta ilaahay galantiyo ha galeen tatoosenan qoobsadeen iyo ka farahsiin ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa halkaas xaggay qabteen iyo waybu ahaa hortaba ruubya ya jaren marka waxyaalo badan oo meekasa dhacda kadhiidi badan na dhugunsadeen odaas haboo dhadhiiday arageen markum qobsadeen iskaneen maadaama waybu ahaa ulisada isku jaren obsagaasa goobatahin obsagaa daraadiya larooren deed marka wadankan hatiyadan kufugsiyadan ku dhiri dhibaatooyinkii ay ciidankaas idinku hayeen intii ay joogeen maxaad nooga sheegi kartaa ciidanka oo roogi oo joo joogi marka ciidan oo ko aamanay galbeed ew ahaay ama koonfur galbeed ew ahaay may sameehin wal oo may argahaahen bibinaaw iyo walaaska dhikayn hadda marka wadadana maaga manaan ka yaarima wada iska toosano marka setayl ahoo istaraatiiji ahoo aadi ahoo uliso badan lakadiyey juudi badan lakadiyey oo dhabiidhasaadena ma argahay sidoo kale wuxuu ka warramay cidda hadda ku sugan deegaanka goofguduud buurey isagoo ka warramay xaaladda guud ee deegaanka hadda deegaanka may gacanta ku haayee naleera mujaahidiinta xarakada al-shabaab leeraa gacanta ka hayd waan garta een wanaagsanta marka dadoo maaragaas hakiyoo tijaaleho badanoo agaba saarnaaytay hakii duubsama eedan farahasano marka arosa adgaabto waybu ahaan raginiin kujey badanoo aragoo hadhihiibo badan aragahay waan gartay ugu dambeyn si guud deegaanka iyo xaaladiisa bal inooga warbixi deegaanka waybu ahaa deegan oo salay dadka agaba haysatay kiyaareeno badan inlahayne ininbahanayne marka intii on kajara dooniyoba hagiiga kahaayano burburi walaas ka dhaafeeno marka intii deegaanka lankale ilaahay farijay kooyi doono andan baxi doona ya la ogyaa marka deegaan oo habaysno oo juud badanka biyaano dugsido leho saaseho eedan wanaagsano tay leho saase kutirgaasnaay mee deegaan oo dalababa hota kooy kiiduusa ma haayano ilaahay kamahadsanehno badan oona nindo ayahayo saasay argahay oo dabtan eedan farhasan kortina gaba saarnayti marka wadamooyinka hangana nooji yibi baraakadana nooji yibi adina noorafaadii lehno eedan inga duusu ma hayno badan aragahay shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka daynuunaya ee gobolka baay halkaas oo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey in ka badan toban qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shilal gaadiid oo saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay deegaano ka tirsan gobollada waqooyi galbeed iyo bartamaha soomaaliya abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan faahfaahinaya shilaalkan oo ahaa kuwo xooggan islamarkaana sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay gobollada hiiraan iyo waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya shilka ka dhacay gobolka waqooyi galbeed waxaa inta la xaqiijiyey ku dhintay saddex ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale kuwaasoo saarnaa gaari rakaab siday oo ka soo baxay magaalada boosaaso ee gobolka bari islamarkaana ku sii jeeday dhanka magaalada hargeysa qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay shilka ayaa waxaa la dhigay isbitaal ku yaala deegaanka sheekh ee gobolka saaxil oo ah halka uu ka dhacay shilka waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay dhakhtarka isbitaalka iyo guddoomiyaha gobolka saaxil ee maamulka somalilan saaka waxaa ka dhacay buurta dawga sheekh baabuur ay leedahay shirkadda socdaalka ee skay oo ka soo baxay boosaaso gaadhigaasi sida la sheegay wuxuu sidee toban ruux shan ka midii waa dhaawac saddex qof waa meyd afar qofna waa fayow yihiin waxaa weeyaan waxaa noo raaca saddexda meydka oo aannu si dhaqsaa u sugayna in la aqoonsado annaa weli aqoonsan intii dhimashada ahayd waxaannu geynaynaa berber wuu qaadayaa tallaagada halkaasaa lagu ridayaa dhaawacana waa wataa la qaaday isagana waxayba kashiik halkan inoogu hadhay isbitaalkii mama jiraan haddii baabuurka xadkiisa la dhaafiyo waxa weeyaan taa dhibaatada iyatu ka badan baa dhacaysa maalin walba waa shil taagan waddadani oo dhimasho iyo dhaawaca si taa looga taxadiro waxaan farayaa qolada baabuurta inay baabuurtooda si wanaagsan u socdaan dhanka kale gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaa ka dhacay shil geysay khasaare kala duwan kadib markii isku dhaceen laba gaari oo kale ahaa nooca ay soomaalida u taqaano caragediska iyo mid kale oo ahaa gawaarida raaxada goobjoogayaal ayaa sheegaya in shilkaas uu ku dhintay hal ruux oo ahaa qof haweenay ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kale kuwaasoo la dhigay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne isku soo wada duub oo inta badan shilalka ka dhaca gobollada dalka ayaa waxaa sabab u ah marka laga soo tago qadarta rabbi waddooyinka oo ah kuwa burbursan iyo wadayaasha gaadiidku ay xirfadoodu hoosayso sida muudaya oo warkan ku faahfaahinayo waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay weerar hubaysan oo lagu dilay ganacsada soomaaliyeed wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa waxay sheegayaan in ganacsade soomaaliyeed lagu dilay habeenkii xalay ganacsadahani oo ahaa nin dhallinyaro ah xarun weyna ku lahaa waddankaas laguna magacaabi jiray faarax weyd ayaa waxay debley u dhalatay waddankaasi ku toogteen magaalada durban jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa xaqiijisay geerida faarax iyaga oo sheegay in burcadu ay baxsatay bil walba waxaa dalka koonfur afrika lagu dilaa ganacsade soomaaliyeed mana jiraan tallaabooyinka loogu hor istaagayo tacdiyadan ganacsatada baaqiga ku ah dalkaas ayaa waxay ku sheegayaan in ay yihiin dad dilsugayaal ah maadaama aysan jirin dowlad u doodaysa beesha mursade ayaa munaasabad ka dhacday degmada galahareeri ku soo xiratay machadda iyadu gaar u leedahay oo ay ubadkeeda wax ku bartaan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya munaasabadan oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa lagu soo xiray dufcadii labaad ee ka qalin jebisay macadka imaamu shaafici oo u furnaa beesha mursade mas-uuliyiin culimo waxgarad iyo waalidiinta qaar ayaa lagu casuumay munaasabadda waxaana laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyntii mudiirka macadka ayaa faahfaahin ka bixiyey maraaxishii kala duwaneyd ee uu soo maray macadka macadka imaamu shaafici horta dafcadan sida boorkaba ku qoran waa dafcadiisii labaad oo dafco ayaa hore uga takharujtay dafcadan labaad ee maanta aanu joogno ikhtitaamkeedii waxay soo bilaabatay oo la furay machadka taariikhdu markay ahayd labadii muxaram ee kun afar boqol iyo afartankii ilaa yowmina haadaa oon joogno soddonkii dilqacda ee kun afar boqol afartan iyo kowdii ayuu socday isagoo soo maray maraaxil kala gegedisan oo ilaa afar marxalo ah waan maanta joogno marxaladiisii ugu dambeyda ikhtitaamkeedii intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ka qalin jebisay macadka imaamu shaafici ayaa bandhig heer sare ah goobta ka sameeyey alxamdu lilaahi cala ijtimaacina xalaltum ahla wadi'tum sahla wamarxaban bikum fi ijtimaacin aniiq xasani almadhari waaltansiiq wabacda dalik ana daalibu min qalabati machad alimaami shaafic liqabiilati mursade aqif amaamakum biqalbin jariin مع أنني لا أضيق نصف مدى شعور وسرور بما استفدناه من المعهد من فنون العلم وفروع المعرفة كالقرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وأصوله والعقيدة واللغة العربية وبعض المواد الأخرى مثل الرياضيات والتاريخ والجغرافية استغرق المعهد عامين واستفاد منه طلاب عديدون اليوم نشهد حفلته الاختتامية مودعين تلك الفترة الذهبية بعين ذامعة ونفس جازعة على انتهائها والحمد لله على البداية والنهاية suldaanka beesha wacisle suldaan daa'uud xasan aadan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in dhammaan qabaa'ilka degan gobolka ay muhiimadda saareen waxbarashada ubadka waxaa waaye shareecad ilaahay oo la bartay baa la soo bandhigay sababtoo ah maanta waxa lagu dhaqmayo amba aan waxa weeye dastuurkaynnii ilaahay uu noo soo dejiyey haddaan odayaashiinnaha waxaan dardaarmaynaa inay ilaahay sharcigiisa aan baranno dardargelintaasuna gobolkoo dhan waa la ysla qaatay in sharciga ilaahay la barto oo ummadda laga saaro mugdiga ugu dambayntii ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa soo bandhigay dareenkiisa farxadeed ee ku aadan ardayda imaamu shaafici iyo waxay barteen wax nagu filanayna tuseen inta hadda naloo soo bandhigayo aan dhegaysanay ayaa waxay tahay wax weyn oo annaga hadda maanta qalbigeenna wax ka beddelay inta ku qarsanaa ka sii badan inta ku qarsan waxaa ka sii badan inta u dhiman inta u dhimanna way ka sii badan tahay macallimiintaas ku soo dhabar adeegay duruufta iyo danaha ay ku noolaayeen aan ka warqabno dulqaadka iyo dhibaatada ay- ay kala kulmayeen aan ogsoonnahay waxaan leenahay adinkana ajir iyo xasanaad alla idinka siiyo dembigiinnana alla ha dhaafo wax kaloo aan maanta kugu abaalgudayna ma jiraane waan idin ducaynaynaa wajazaakum allahu khayran waa dadaasheen waadna na tusteen laysa alkhabaru kalmucayanati wax laguu sheega lamid ma ahan waxaad taagan tahay oo aad u jeedide waxaan aragnay ayaana tusteen raggaanu ma og tahay meel dhexay kasii joogaane ma dhammayne ayadoo loo dhameeye wax badanna loogu sii daray maamulka macadka ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore galay ardayga koowaad kaalinta koowaad ee macadka galay cabdiweli cabdulaahi mire insha allahu tacaala waxaa lagu abaalmariyey laba boqol oo dollar baaraka allaahu fiik wajazaaka allaahu khayran ardayga kaalinta labaad galay macadka waa jibriil cabdulaahi macalle cali waxaa abaalmarin loo siiyey oo uu helay boqol iyo konton dollar waxaan leenahay baaraka allaahu fiik
macadka imaamu shaafici ayaa horey u soo saaray dufco kale oo kasoo jeeda beesha mursade waxaana la filayaa in dib loo furo si ay wax ugu bartaan dufcada saddexaad ee beesha ka tirsan markab aad u raran ayaa ku soo caariyey dekedda magaalada boosaaso kaasoo sababay xayiraad si weyn looga cabanayo cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya markab weyn ayaa qotomo meel marin oo ah doomaha iyo maraakiibta kale ee soo geli lahaa dekedda magaalada boosaaso waxaana jirta cabsi la xiriirta in gaadiidka baddu ay waayaan meel ay dekedda u soo maraan markabkan ayaa u raran shirkad shamiidada keenta oo la yidhaahdo barwaaqo waxaana u suuroobi weysay in dekedda uu ku soo xirto maamulka shirkadaasi ayaa waxa uu sheegayaa in markabka ciidda biyaha ka hooseysa ay qabsatay sidaas awgeedna uu dhaqaaqi la'yahay waxa uu sheegayaa inaanay haynin amaba aanay heli karin gaadiidka sahli lahaa in markabka hoostiisa la faago si carrada looga fujiyo shirkadda iyo maamulka dekeddu ma sheegin go'aanka kama dambaysta ah ee ay qaadanayaan maamulada dalka ka jira gaar ahaana kuwa meelaha dekedaha la heesta kuma dadaalaan in ay keenaan qalab dhammaystiran oo xilliyada khataruhu ay jiraan la adeegsado hase yeeshee waxay ku foogan yihiin ama se ay xoogga saaraan sidii ay ganacsatada dekedahaasi wax kala soo degaya lacaga tiro badan uga qaada lahaayeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo ahaa haraadigii suufiyadii guraceel ayaa si rasmi ah uga hadlay masaajidii ay xireen ee ku yaalay magaaladaas cali aadan ayaa faahfaahinaya saraakiishan oo ka hadlayay kulan ay ku yeesheen guriceel ayaa ka hadlay masjidka ay ka xireen magaalada masjidkan oo muddo laba iyo toban sano ah xirnaa islamarkaana dhowaan dib loo furay ayaa waxay ku tilmaameen mid aan u qalmin in lagu tukado iyagoo kufaanaya tallaabada ay ku xireen ayaa waxay yidhaahdeen sida tan xagga odayaalka inuu yahay ee xagga maaragtay maamulka rag ka miduhu inay maaragtay u doodayaan ay u hadlayaan waan ognahay madaxa sarsare rag ka mida inay u doodayaan waan ognahay war waxa weeye waxaa loo baahan yahay ee, nabadgelyo iyo wanaag iyo khayr baa la rabaa dadka waxay u tahay masaajidda maxaa loo diida waa lagu cibaadaystaan maxaa masaajidda loo diidaa waana la duminayaa marka waxa weeye waxaad ogaadaysaan masjid waaye maxaa loo xirayaa ma ma musula ma waxaa lkee la yidhaahda baqaar la xiraya codadka dhacaya waan maqlaynaa waxa weeye eh, anugu maaragtay amniga anaa madax ka ah anaa saas ka ah ma aniga la iiga dambeeyo war waxa weeye waxa amniga loo rabaaho waxa weeye waa dadweynaha ha la joojiyo amni la'aanta masaajidda meelaha lagu magacaabaayo madaarista meelaha lagu magacaabaayo ha la furo inna lagu qasbo ma aqbalayno magaalooyinka guriceel iyo dhuusamareeb ayaa waxaa ka jira dhaqamo aanan wanaagsaneyn oo lagula dagaalamayo shacaa'irta islaamka iyadoo habeenka loo diiday niqaabka waxaana lagu handadaa ragga garka daystay wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay waddanka lubnaan ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي waxaan maanta xubinta ganacsiga idinkugu soo gudbinaynaa beeralayda ku dhaqan magaalada hargeysa oo ka cabanaya saameynta ay ku yeelatay khudaarta etoobiya laga keeno iyo cayayaanka beeraha xaalufiya
بدأتها beeraleydan oo ku dhaqan dhulka uu ka aramaya maamulka somalilan ayaa ka cabanaya waxa ay beertaan inaysan wax ku faa'iidin sababtana ay tahay in qudaarta etoobiya ka timaado oo tooda ay beertaan ka dhigaysa mid qiimo jaban qaar ka mid ah beeraleyda oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in caqabad weyn ay ku tahay qudaarta ka imaanaysa etoobiya magacayga waxaa la yidhaha cali axmed diiriye waxaan beeray kan iyo tamaandhadii baan beeray marka een, dee cayayaan baa digadigita ka dhigay tii inkastoo tii eh, naga yar joogsatay eh, ka imanaysa etoobiya taasina waxay nagu tahay culays oo waxa midniyo jabiyo taa dibadda ka imanaysa waxa weeyaan tamaadhooyinkii oo kale kal hore oo kale daag baan beeray waxa weeye tii etoobiya intay soo gashay bartii bay ku qudhuntay sanadka oo kale waan ku dhici waayey inaan qodode samatan waxa weeyaan maanta tii etoobiya hadday go'do berri toole dee wixii dalkuunbaa wax lo- uunbaa wax noqon lahaa laakiinse tii waxaanku etoobiya markay teeni baabiiso berri toole dee eeg waxaa la isa soo taagayaa sifir beeraleyda iyo ganacsatada ku dhaqan hargeysa uu ka aramiyo maamulka somalilan ayaa la kulma caqabado badan oo ugu horeyso canshuuro xaddhaaf ah waxayna ganacsatada sheegayaan in itoobiyaanka halkaasi jooga ganacsiyana ku leh aan wax caqabad la kulmin balse iyagoo dalkooda jooga ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan dhegaystayaal xubinta ganacsiga halkan ayaan kusoo gebagabeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan waxaa isa soo taraya wararka la xiriira qaraxii maalin ka hor ka dhacay magaalada bayruut ee caasimadda waddanka lubnaan wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo magaalada bayruut ayaa waxa ay sheegayaan in mas-uuliyiinta waddankaas ay xaalad deg deg ah ku soo rogeen magaalada bayruut iyadoona khasaarihii ka dhashay qaraxyadii waaweynaa ee ka dhacay magaaladaasna ay sii kordheen tirada guud ee dhimashada ayaa gaartay in ka badan boqol iyo soddon ruux iyadoona dhaawacyadu ay sii cagcageynayaan shan kun oo ruux gudoomiyaha magaalada bayruut xili uu warbaahinta la hadlayay wuxuu sheegay in khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay dekadda ay gaareen hanti lagu qiyaasay toban bilyan ilaa shan iyo toban bilyan oo dollar ilaa iyo hadda ma jirto xog rasmi ah oo ku aadan waxa sababay qaraxyadan islamarkaana ka soo baxay xukuumadda waddanka lubnaan ugu dambeyntii xaaladda deg dega ah ee lagu soo rogay waddanka lubnaan ayaa waxaa la sheegay inay sii socon doonto labada toddobaad ee soo aadan wixii kasoo kordhana insha allah wararkayaga iyo barnaamijyadeena idinku soo maqaanayaad kaga baga doontaan warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waa inaga intaa